The devil is a lie.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaggaaban efemiyada geeska afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee v o a somaly com
wanaagsan dhegeystayaal waa maalin isniina afariyo tobanka bisha sebteembar sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barkii duhurnimo afrika halka washington ay ka tahay lixda iyo barkii aroornimo idaacadda subaxnimo ee barnaamijka dhallinyaradana maanta waxaa idinla socodsiin doona nuur xasan nuur buqaari iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sababaha keena in arday badan aysan ku shaqaysan waxa ay soo barteen ardayga markuu dhammeeyo koodii hore markaad dhiganaysid jaamacadda waxaa kugu jirta hami ah in markaa aad immediately aad dhammaysid jaamacadda inaad shaqa helaysid laakiinse markii aad reality waxay soo baxaysaa markii jaamacadda la dhammeeyo immediately shaqa ma jirto marka dadka inta ardayda inta badan business ay galaan business ay iga leeyihiin waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay maamulaha dugsiga kaalinta koowaad ka gala imtixaanaadka shahaadiga ee soomaaliya ee sanadkan ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
yoshahiide suuga oo muddo dheer gacanyaro daacad ah u ahaa ra-iisul wasaaraha xilka ka sii degaya ee dalka jabaan shinso abi ayaa lagu wadaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaas codbixin ay maanta ka qaybgeli doonaan dhammaan xubnaha xisbiga talada haya ee liberal democratic party ayaa la filayaa in suuga oo koob iyo toddobaatan sano jir ah uu si aqlabiyad leh ugu guulaysto hogaamiyaha xisbiga talada haya taasi oo waddada u xaaraysa in uu noqdo ra-iisul wasaaraha jabaan arbacada ayaa sidoo kale la filayaa inay cod u qaadaan mudanayaasha baarlamaanka oo aqlabiyadiisu ay leeyihiin xisbiga talada haya warbaahinta jabaan ayaa ku warantay in suuga uu baarlamaanka ka heli doono ilaa toddobaatan boqolkiiba aabi ayaa bishii hore ku dhawaaqay inuu xilka ra-iisul wasaarenimo isaga degayo sababo la xiriira caafimaadkiisa waxaa jira ugu yaraan sagaal iyo labaatan malyan oo dad ah oo uu saameeyay xanuunka covid nteen ka guud ahaanba dunida sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee w h o waxaa arrinkaasi ay soo baxday kadib markii kiisas maalin qur ah oo gaaraya saddex boqol iyo toddoba kun sagaal boqol iyo soddonkii soo hor leh laga soo wariyey guud ahaanba dunida axaddii shalay maalin sii horeysay waxaa sidoo kaleeta la sheegay in kiisaska ay gaarayeen saddex boqol lix kun sideed boqol konton iyo toddoba qof oo xanuunka covid nteenka uu ku dhacay maalinkii ay ahayd bishan sebtembar lixdeedii waxaana w h o sidoo kaleeta ay sheegtay in xanuunka covid nteenka ay ku dhinteen tiro ka badan isla maalinkaasi laba iyo toban kun oo qof ayadoo abriil toddoba iyo tobankeediina tiro taasi ku dhowdhow ay u geeriyoodeen covid nteenka ayaa w h o waxa ay sheegtay in dalalka maraykanka indiya iyo sidoo kaleeta brazil ay yihiin saddexda dal ee dunida ugu dhimashada badan kuwaasi oo korarka xanuunkaasi uu si weyn u saameeyey waxaana la sheegay in uu kordhay dhimashada wax ka badan shan kun iyo shan boqol ayadoo sidoo kaleetana in ka badan sagaal boqol iyo toban iyo toddoba kun oo kiisasa ay korartay guud ahaanba dunida dalka indiya ayaa waxaa la sheegay in sagaashan iyo afar kun saddex boqol toddobaatan iyo laba kiisasoo horle la helay mareykankana uu wariyey afartan iyo shan kun wax ka badan sidoo kaleetana brazil oo ku xigta afartan iyo saddex kun oo dada in ka badan la ogaaday axaddii inuu xanuunka ku dhacay tan iyo waxaa la sheegay wakhtiyadii lasoo dhaafay in tirada haatan ay marayso inay hoos u dhacday afartan iyo afar boqolkiiba halka horey ay uga jirta mareykanka bishii julaayo lixdeedii marka la eego afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay mareykanka iyo indiya ayaa mid kastaba waxa uu wariyey in ka badan kun kaysasa oo xanuunka covid nteenka halka baraasiilna ay wariyeen sideed boqol toddobaatan iyo afar keys
warkii caalamka ayaad dhegaysateen halka aad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a sida ay muujiyeen daraasado waxbarasho oo kala duwan tiro aad u badan oo ardayda ka baxda jaamacadaha ayaana ku shaqaysan guud ahaan caalamka waxa ay soo barteen soomaaliya ardayda waxbaratay ayaa raadsada shaqooyin u badan kuwo ay iyaga ay abuurteen waxaa la mid ah ardayda soomaalida ee ku nool dalka kenya warbixintan waxaa nairobi ka soo diray khadar maxamuud xareed dhallinyarada soomaaliyeed ee ka qalanjabiya jaamacadaha ay wax ka bartaan inta badan xilliyada ay soo qalanjabiyaan amaba ay jaamacadaha soo dhammeeyaan kuma shaqeeyaan aqoontii ay muddada badan soo baranayeen arrintan ayaa waxaa sabab u ah fursadaha shaqo ee la xiriira tacliintii ay soo barteen oo aad u yar iyo caqabado kale oo ku hareereysan noloshooda magaalada nairobi ayaa ka mid ah meelaha ay jaamacadaha oga baxaan dhallinyaro soomaaliyeed kuwaasoo bartay kuliyado kala duwan waxaana dhowrkii sano ee lasoo dhaafay soo kordhayay dhallinyarada soomaaliyeed ee fursadaha shaqo waayey kuwaasoo iyagu abuuranaya fursado shaqo oo ay ku shaqaystaan islamarkaana ay ku maareeyaan noloshooda iyo midda qoysaskooda inta badan fursadaha shaqo ee ay abuurtaan dhallinyarada marka ay waayaan fursadaha shaqo ee la xiriira kuliyadihii ay jaamacadda uga soo baxeen waxaa ka mid ah ganacsiga saciid cabdisamed deeriye oo ah wiil dhallinyaro ah oo ka qalanjebiyey jaamacadda u s i u africa ee magaalada nairobi ayaa waxa uu dhowaan uu suuqa islii ee magaalada nairobi uu ka furtay dukaan dharka dumarka lagu iibiyo kadib markii uu waayey fursad shaqo oo la xiriirta cilmiga xiriirka caalamiga ah ee uu jaamacadda ku bartay waxaan bartay international relationship specially diplomacy marka jaamacadda ka baxana waayi usiu marka ma ku shaqaysaa kooska aad barata maya business aan aniga aan leeyahaan aan ka shaqaystaan
maxaa sababa marka inaad ku shaqayn weydo jaamacaddii takhasuskii aad baratay niyow markii ay ardayga markuu dhammeeyo koodii hore markaad dhiganaysid ii sheegaday jaamacadda waxaa kugu jirta hami ah in markaa aad immediately aad dhammaysid jaamacadda inaad shaqa helaysid laakiinse markii aad reality waxay soo baxaysaa markii jaamacadda la dhammeeyo immediately shaqa ma jirto waxay u baahan tahay shaqooyinka inta badan waxay u baahan yihiin linkay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin dad badan aqoonsho marka waa adkaanaysaa qof markuu hor kusoo baxo jaamacadda inuu shaqo helo marka dadka dadka inta ardayda inta badan business ay galaan business ayaga leeyihiin xirfado ayaga gaar ay u leeyihiin waxay soo barta ka duwan ay badanaa ku shaqaystaan marka aniga ahanteyda markii aan waxaan bartay international relation hadda ku jirana waa business meherada aan leeyahan aan meheradaan furtay meeshaasaan ka shaqaystaa maxaa ku gadaa xaruntan dhar badan baa ii muuqda ah waxaan ku gadaa dharka dhar haweenka inta badan oo madowga aan ku gadaa dharka dumarka basaad iibisaa dharka dumarka special dharka dumarka aan aan aan iibiyaa xaggee ka keentaa
qaar china laga keenaa qaarna gudaha laga qaadaa
markaad fiirisid ardaygu markuu jaamacadda ku biiraayo kala doorashada kuliyadaha dabcan ardaygu marka hore waxaad moodaa inuu aad u xiiseynayo kuliyad gaara markii jaamacaddii u dhammeeyana dee howl kaluu galaa ama ganacsi kale ama howl kale mislihi lahayd ardayda mararka qaar waxay gafaan go-aanka saxda ay jaamacadda ku baran lahaayeen oo kaleeto maalan hadday business samayn lahaayeen ama kuliyado kale oo oo shaqooyinka ay qaban karaan markaa la xiriira maya ani waxaan aaminsanahay horta qofka jaamacadda markuu dhigto mise jaamacadda uu barto waxaan aaminsanahay kolley waa aqoon uu leeyahay intuu nool yahay kolley mar unba ugu shaqaysan doonaa laakiin waa xirfad uu leeyahay oo gaar u ah oo meel u taalla xaafadda islii ee magaalada nairobi waxa ay ka mid tahay meelaha ay ku nool yihiin dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo shaqala'aan ah dhallinyarada soomaaliyeed ayaa lagu dhaliilaa inay yasaan qaar ka mid ah shaqooyinka la heli karo taasoo dhallinyarada ku keenta shaqala'aan daba dheeraata cabdalah aadam cali oo dhallinyarada ka wacyigeliya arrimaha horumarka ayaa qaba in shaqooyinka ay dhallinyarada soomaalidu ay ka faanaan amaba ay yasaan ay ka mid yihiin shaqooyinka ugu dhaqaalaha badan khadar waxaan baraarujinaya uun in dhallinyaradu ay fadhiga ka kacaan aysan isdhiganin aysan noqonin dad iyaga ku nool macnaha gacantii waalidkood ama gacan kale waxaanu dhiirigelinayay in dhallinyaradu ay noqdaan dad wax soo saar leh oo ay shaqo abuurtaan oo ay shaqeeyaan inta badan waxaa jirta shaqooyinka yaree hoose aad u yaryaroo kale in aad la liido oo aad loo liido sidaa hadda arkayso kale siciid siduu ka dhawaajiyey cilmiguu bartay iyo wuxuu ka shaqeeya wax isleh ma aha marka waxaa halkaa ka dareemaysaa xataa in qofku uu yacnihii shaqada ay u baahan tahay xirfado inaad adigu u baratid oo isku tababartid oo keliya aysan u baahnayn cilmigii aad soo bartay inaad baratid marka keliya waxay ahayd anigu baraarujin aan ku baraarujinaya dhallinyarada in ay noqdaan dad wax soo saar leh oo naftooda iyo dadkooda iyo qoyskooda iyo ehelkooda iyo deegaankoodaba dad anfac u leh inay noqdaan deegaanada bariga afrika ee ay bulshada soomaalidu ay ku nooshahay ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee ay shaqala-aantu ka jirto khadar maxamuud xareed v o a nairobi mahadsanid qadar haatanna aanu jallacno kaalimihii suugaanta
dugsiga al anwar ee magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gedo ayaa galay kaalinta koowaad imtixaanaadkii shahaadiga ee sana dugsiyeedka dugsiyada sare ee dalka sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya oo iyadu maaraysay waxbarashada dalka iyo heerarka dugsiyada ay kala galeen haddaba nuur xasan nuur bukhaari ayaa khadka telefoonka wuxuu ku wareystay maamulaha iskuulkaasi al anwar axmed maxamuud cabdulle dareenkay xaqiiqdii maaha mid la qiyaasi kara mid la cabiri kara ereyna lagu cabiri kara maahan haddii intaad dadaashid wax wanaagsan aada go-aansatina ku dadaashid guulna ka gaartid waxaasna maarata wax adi shaqsi xitaa aysan ahayn wax gobol aysan ahayn wax qaran ay yihiin dad aada u fara badan iyo ardo iyo iskuullo laga yaabo inay kaa dhaqaala kuusan yihiin laga yaabo tasiilaad fara badan inay kaaga dhow yihiin laga yaabo intaad la tartantid maaratahay haddaad ku guulaysatid ayagoo laga yac fara badan inay kugu muruq sheeganayeen xaqiiqdii dareenkaas waa qiyaasi kartaa waa mid aada iyo aada u sarreeya mid erey aan ku cabiri karnaana ma aha maamule iskuulkiina kaalin sare ayuu ka galay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ee sanadkan sida ku cadda warbixinta wasaaradda waxbarashada sidee u aragtaa arintaas
kaalinta iskuulka uu ka galay ee sanadkan wuxuu ahaa kaalinta koowaad ayuu ka galay qiimeynta iskuullada soomaaliya imtixaanka qaranka galay sanadseedka hadda naga dhammaaday wuxuu ka galay lambarka koowaad lambar koowaad xitaa markaan galnay percentage xoogaha la-eg ayaa xitaa iskuulka annagana xigo iyo annaga noo dhexayso xitaa marka taas waxay macnaheeda sheegaysaa inaan kow nahay sidaas si lamid ah aan duruqsannahay xitaa kowdanadu meel fiican kaga jirno si ardadanadana laftirkooda ee hadda tusaale ee boqolka u horreeya oo kale ee hadda soomaaliya imtixaanka gashay soddonka iyo sideedda ardayga u horeysa ee soomaaliya waxaan ku leenahay toban arday ayaa nagu jirta marka waa qiyaas kartaa imtixaan qaran ardo afartan iyo toddoba arday inay inta kugu fariistaan toban arday oo ka mid ay soddon iyo sideedda hore ay ku jiraan waxaa waa dadaal iyo maaragtay iyo juhdi la bixiyo mirihii ayaan dhihi karnaa waxaa laga yaabaa in macalimiinta ay fahamsan yihiin marka sidee lagu miisaami karaa iskuullada tayadooda ay sarreyso iyo kuwa kale haddaan qeybtaas sharaxaad kooban ka bixiyo waxaa lagu miisaamayaa iskuulka ardada markay imtixaanka laga wada qaado wasaaradda way saxaysaa arday walba dhibcihiisa ayaa lagu aadinayaa arday walba marka dhibcihiisa lagu aadiyo oo dhibcihiisa uu helo oo kala sarraynta ardadii si guud ahaan loo ogaado haddana waxaa la ogaanayaa iskuul kasta celcelis ahaan intee maaragtay ayuu ka joogaa qiimeyn ahaan taasoo lagu raadinayo in la ogaado iskuulka ardadiisu ay had dhibcaha ugu badan ay haystaan marka tusaale waxaa la suubinayaa dhibcaha ee guud oo ardada ayaa laisku darayaa wadarta marka laisku daro ayaa waxaa loo qaybinayaa lambarka ardada iskuulkaas imtixaanka ugu fadhiisatay marka iskuulka halkaas uu namber weyn uga soo baxo baasinteej ahaan iyadoo lagu salaynayo ayaa la dhihi karaa waa iskuulka ugu sarreeya halkaasi waana sida annaga hadda nagula qiimeeyey ee guushaana aan ku gaarnay oo soomaalida usoo dhexbaxnay
maamule goorma ayaad iskuulkan bilowdeen bal nooga sheekee heerarka aada soo marteen iskuulka al anwar waxaa la bilaabay qeybtiisa hoose waxaa la bilaabay labadii kun iyo waxaa la bilaabay lixdii ayaa la bilaabay wuxuuna ka bilowday baahi ka imaaday deegaanka oo wadankii burburkii kadib markii ubadkii hay-ad ama dowladii u taagan waxbarashadoodii la waayey ayaa si iskooda ayay waalidiintii dadkii deegaanka ku haray wixii qurbaha maarata u hayaamay maahan ayay isxilqaameen ayaga ayaa si maaratay isxilqaana fasallo iyo wixii aynu heli kareen tasiilaado aada u koobnaa ayay ku bilaabeen dugsiga marka hoos baa laga soo bilaabay ilaa heer lasoo gaaray fasalka sideedaad oo kale arday iskuulku yeesho caqabada ina ay ka qabsatay oo imtixaan qaran cid ka qaadaysa aysan jirin taasoo shahaada aysan jirin oo aynugu qabsatay annagii in aan dalladay wax intaan raadino oo arday hadda imtixaan sideed sana soo fadhi iska baxa ma dhihi kartid hay-ad ama dowlad u taagan oo mas-uuliyaddaasi kaa caawinaysana ma jirto si iskanaga ayaan xiis xalqaan u suubinay dallado oo muqdisho ka jira ayaan kaashanay kuwaasoo laftirkooda naga caawiyey in aan maarata skolashibyo oon helno oo wadamada carabta u badan marka halkaas markaan soo gaarnay ayaan haddana waxaan ihi guul baan gaarnay haddaan hananay inaan ardo ardo dugsi hoose dhexe soo dhammaysa haysano miisan sidoo kale dhib yarayn inaan dugsi saro oo afar sana haddaan sideed sano soo maaraynay inaan maarayno sidaas ayaan maarata ku dhiirinay haddana inaan aasaasno dugsi sare dugsiga ee sare markaan bilaabayna waxaan ku bilownay ardadii iyo sideedaadka markaas nooga soo qalinjebisay ilaa marka iyaguna waxay systamkii caadi waxbarashada soomaaliya aan raacaynay oo iyaguna afar sano markay joogaan ayay dhammaynayeen caqabadii kuwii hoose la kulmeen ayagu waa la kulmayeen oo inaan la helin shahaado waxa ugu daroon ardaygu isweydiina labiiy toban sano markii aad waxbarato kadib maxaad dadka ugu sheegaysaa ood leedahay waxbaa soo barta kaa muujinayo in marka laga soo tago inaad afka ka sheegato oo waxbarasho dugsi hoos soo dhexe iyo dugsi sare soo dhamaystay ah ilaahay mahadii waxaa ee sanadii ee labadii kun iyo iyo shan iyo tobankii ee imtixaankii dowladda ee qaranka ay qaaday ee xilligii xasan sheekh maxamuud ee ayaa gobolka godo waxaa noqonay dugsiga uu maaragtay oo keliya imtixaankaasi galay ayagoo aan la kulmayno caqabado fara badan iyo waxyaabo fara badan oo naftanada xitaa khatar gelinayay ayaan ku dhiirinay inaan ardadaasi maaragtay aanan haddii meel waxa looga raadiy shahaado oo iyo waxbarasho dheeraad ah in aanan maaragtay aanan cabsi iyo wax lamida midna aanan maaragtay aanan oga harin imtixaanka isagaa waan galnay wax kasta oo la kulmaynayba kadibna miraheed ilaahay waana siiyey oo soddon iyo laba arday ayaa noogu fariisatay soddonka iyo labada arday jubbaland oo dhan ayaga ayaa u horreeyey dhammaantoodna scholarship ayay dowladda xilligaa joogtay nagu siisay waa uga mahad celinaynaa ciddii fududaysay iyo dowladdiiba ardada ayna jaamacadahoodii waa dhammaysteen waxna waa dhiganayaan marka wixii ka dambeeyeyna imtixaanaadka ka dambeeyey dhammaan waa wada galnay oo labadi kun iyo iyo lix iyo tobankii ilaa hadda sanadkan oo hadda oo kaalinta koowaad soomaaliya ku gelisan dhammaan waan gelaynay intaas oon imtixaanka gelaynayna dhammaan mar kasta ee boqolka u horeeyo ama kontonka u horeeya ama maaragtay iyo soddonka u horeeyaba lambar fiicanoo arda ayaan ku lahayn kaasi waxa uu ahaa maamulaha dugsiga sare ee al anwar axmed maxamuud cabdille oo u waramayay wariyaha v o e da nuur xasan nuur buqaari halkaasi aad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada ee v o e da haatanna waa wararkii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha dhegaystayaal horyaalada kala gedisan ee yurub ayaa qaarkood bilowday halka kuwo kalena ay diyaargarow ku jiraan horyaalka dalka ingiriiska ayaa si habsamila u socda toddobaadkan kadib markii uu bilowday waxaana shalay kulmo xiiso badan dhex maray kooxaha west bromwich albion iyo lester city naadiga lester city oo marti u ahayd naadiga west bromwich albion ayaa uga awood roonaatay saddex gool iyo waxba taas oo ka dhigan in ciyaarta kulantii ugu horreeyay naadiga lester city ay ciyaartay xilli ciyaareedkan ay guul ku bilaabato naadiga west bromwich albion wax goola maysan dhalinin ha yeeshee kulan kale oo xiiso badan ayaa dhex maray naadiyada tottenham hartsburg iyo everton tababarayaasha weyn ee jose marin iyo carlo angelotti oo kala sita kooxaha tottenham hotspur iyo everton ayaa iska horyimid waxaana ciyaartaas oo ka dhacday gegada tottenham hotspur stadium ee london ay ku dhammaatay gooli waxba oo naadiga kubadda cagta ee tottenham hotspur guuldaro ay kala kulantay kulankoodii ugu horreeyey ee horyaalka ay ciyaarto iyadoo goolka uu u dhaliyey naadiga kubadda cagta ee everton ciyaaryahan dominic calvert lewin daqiiqadii shan iyo kontonaad ciyaartaasina waxay ku dhammaatay gool iyo waxba oo sagaashanka daqiiqe loogu talagalay maanta waxaa ciyaari doona kulamo kale oo xiiso badanna dhexmari doona kooxaha chelsea iyo brighton and half albion shevill united waxay la dheeli doontaa naadiga wel horyaalka naadiga arsenal ayaa kaalinta koowaad hadda ku jirta marka la fiiriyo kulamada la ciyaaro oo min hal kulan ahaa islamar ahaantaasina guul ku bilaabatay iyadoo saddex dhibc iskale waxaa sidaas si lamid a iskale saddex dhibcood naadiyada lester newcastle liverpool crystal palace everton oo dhammaantooda kulmada ugu horreeyay ay wada dheeleen ay badiyeen naadiga liverpool oo horyaalka difaacanaysa ayaa kulan dirqia guul dirqiya waxa ay ka gaartay naadiga leeds united oo ay la dheeshay toddobaadkan iyadoo islamar ahaantaasina horyaalka hadda uu meel wanaagsan marayo dhinaca iyo dalka talyaaniga waxaa jirta in kooxuhu ay isku diyaarinayaan zeri ada naadiga yuventus ayaa kulan saaxiibtinimo ay la dheeshay naadiga novara waxay kaga wadronaatay shan gool iyo waxba berina kulan saaxiibtinimo wuxuu dhex mari doona kooxaha real madrid iyo khitafe halka inter iyo luganona ay wada dheeli doonaan sanadkan waa kaga duwan yahay sanadihii hore horyaalada kalgedisan maadaama coronavirus uu dunidu si weyn u saameeyey oo taageerayaashii kooxaha aysan hadda suuragal u hayn in garoomada ay tagaan badelkeeda dadku waxa ay badankood ka daawan doonaan shashadaha markaasi laga daawado ciyaaraha xubinta ciyaaraha dhegaystayaal halkaas haynoo joogto
haatanna haddaan dib ugu noqono dhinacii kaalimihii suugaanta nala dhagaysta heeskan uu noogu luuqeynayo cabdi hani xaashi
heestaasi ayaa ugu dambaysa dhegaystayaal idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo
nabadgelyo soo joogsa agtay aa i jiri dabaco soo joogsa agtay adigan jidigoyn jidgoyn jikaari badayn intaana jardheer jaqlada ku lugu in jexba qalbigii jannooy ku rabe i jiri dabaco soo joogsa agtay aa i jiri dabaco jawiga kalgacay kuwaad joogtayti jandheerta ciyaar canjiifta tune jandheerta ciyaar ciyaar canjiifta tune halkaad jirtaybay naftii jamatee soo jeesa marwey jaalbaynu nahe So cheers, I'm not away, child, by you know,